faid wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada barnaamijka todobaadlaha ee caweyskana dhaab kaas oo idinkaga imaanaya la-aanta afka soomaaliga ee v o a reediyoga xeryaha dhadhaab barnaamijka todobaad walba waxaad ku dhegaysataan labada mowduuc ay ugu hadalheenta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda fmka v o eda dhadhaab ee kasoo gasha mawjada fmka hal ibir lix dhiba todoba megahartis barnaamijkeena caawa qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa robo mihiigaan oo ka da-ay xeryaha dhadhaab ayaa saameyn ku yeeshay qaxooti cusub oo aan haysan hoy i ka galaan roobabka ka urtay gobolka waqooyi bari sidoo kale barnaamijka waxaa qeyb ka ah qaar ka mida qoysaska danyarta oo aan isku diyaarin farxadda ciidda dhaqaala-aan darteed oo aan barnaamijka ku wareysan doono kama marno xubintii shakhsiga oo toddobaadkan aan ku wareysan doono jamiila arbow maxamed oo ah hooyo qaxooti ah oo iyada iyo qoyskeedaba bishii labaad aan qaadan raashinka deeqda ah oo ay qaataan qaxootiga ku jira xeryaha kadib markii ay u suurtageli weyday inay qaxootinimada isku diiwaangeliso barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdisalaan axmed roobabka guga ayaa ka urtay qayba ka mid a dalka gaar ahaan degmada dhadhaab ee ismaamulka gaarisa iyadoo xeryaha qaxootiga ay ku nool yihiin kumanaan qoys oo aan haysan gabaad ama hooy ay ka galaan dhibicda xooggan ee roobka iyo qabowga soo dhacaya xilliyada qaar qaxootigan oo badankood soo galay xeryaha sannadihii tegey ayaa ku hoos nool guryo ka samaysan baco iyo baakado laisku xiray iyo geedka loo yaqaano caligaroobka waxayna qoysaskaana u badan yihiin carruur iyo haween dhibaato xooggan ee ka soo gaartay abaartii ku dhufatay qayba ka mid ah gobollada soomaaliya qoyskan ayaa u baahan guri ay ka galaan roobabka xooggan iyo musqulo ay ku xaajo gutaan maadaama ay yihiin qaxooti aan helin gargaar ku filan tan iyo xilligii ay soo gaareen gudaha xeryaha waa tan khadiijo ibraahim oo ah hooyaha isata carruur agoon ah kanimada qoysaskaasi ka cabanaya gurya la-aanta
halkan ka joognay waxaa waaye gaajaan u imaanay gaajadiina hadda kaar baanana siiyey kaarkaan haysana ba'a ma haysana masquul ma haysana ilmihii meel ku xaarayaan male biyihii daad baa nagu soo qaaday wixii oo haarka ahaayeen waan qoomagnahay oo biyihii afarta geesliba waa iga mareen waan dhaxa fadhiyaa ba'a ma haystada oo nan ii gargaarayna waan waaynay waxaan rabnaa anaa masquulna na siiyo oo ba'ana na siiyo meelna na dejiyo baloogna na dhigo intaasaan rabna waayahay hooyo waxaa ku jirtaa coosho daanyar coosho daanyarta imise qof ayaa ku nool waxaan ku noolaa shan ruux baan ku noolnahay shantii ruux aabbahooda wuu dhuntay ogoonleeb baan nahay nax waxa i siinayna ma leh ba'ana ma haystada qaraabada aan ku ordayna waxa i siiyan waan waayey waan baahanahay waxaan rabaa anaa la ii gargaaro oo meel la ii geeyaan rabaa xalay markuu roobka soo hooray bal qaabkeebay hoygiina ahaa ama jiifkiina jiifkaana waa rafaadsanaay waxaan kor iska saarnay oo busto islaan ka soo qaadnaybaa kor iska saarnay tiibaan ku seexinay haleeyaha sahuurtina ma sahuuranin si wax ku suuran waan waa jaabanaha ma haysan silaa israfaad baan ku noolnahay waxaanana siiyan waan lacadsanahay meel la i geeyo oo laigu baloogayna waan lacadsanahay nan aabbaoo ii ordaayo jaaba ii soo gurayna ma jiro haddee xeedna waxa ka haysada ma leh oo dhibkaas baana haystaa waayahay bal ka waran kaarka aad qaadataan ee shanlaha ah ma yahay ma idinku filan shan maalmood maadaama bil aad ku qadaysaan waxa noogu fulo maya shan maalood iska dhabarkaan kasoo qaaday fituu dhabarkaan kasoo qaaday haddaan badadaan waxaan ku haysanaa shanlaha saliidda ee bes ah oo beseaan ku haysanaa waxaa kale waxaa waay dhabarkaa lagu soo qaaday ma cuni korno labaatan habeen meeqa kiilaad ku qaadataa kaarka shanlaha ah shanlaha waxaan ku qaadanaa toban iyo koob kiilo bes ah oo waxba aan ka jirin awal hore sagaal kiilaan kusoo qaaday jiray doorkan waxaa kusoo qaaday toban iyo kow kiilo waa ramadaan roobka uu daayaa biyaha ay dhex fadhidaan bal ka waran qaabka afurkiina iyo xaalkiina afurka waxa ilaahay noo qoray waan iska cunaynaa biyaha aan iska cabaynaa waxa ilaahay uuna haystana male maalinta iyo habeenta waxaan iska aadaa xaafad wareeg baan iska aadaa waxa yaroo dhar baan soo dhigi kuwaas baan ku afuraaya wax kaloo ku furaya ma jiro fariintiina maxay tahay maadaama aad qayadaha samafur kusoo gaar doonateen oo aadan daryeel helin tan iyo xiliga xereer soo gaarteen waxaan rabnaa anaa nala roro oo nanol baloogaya oo meelna na geeya oo gurina na siiya oo kaarkaana oo raashinka wax yar aan qaadanayn aan u dhawaanaan rabnaa dadkii qaxootiga ahaa waa la qaaday waxaa jeegaan iftiwaa la geeyey biyahooda imaalan iyo habeen ilmahooda waa u qabaysanayn dharkooda waa dhiganayan un hadda dharnaha ma dhiganayn biyaha waxaa naga nagadeen biyo lasoo baranayo walaalay wax isii kuma siinayo gadaal iga laaba maanta haddaa dirgaan lagu sii maalin dambena dirgaan laguma siinayo dhan baan qabnaa waxaan rabnaa inay dhagaa ay fituunana geeya nana noolaya baloogna na siiya oo dharka iska dhigana nadaafadda iska sameeyna kuwaasaan rabnaa waxaan ka qabnaa walaa bacla-aan biyaha inaga soo bataay haarkii iyo waxii dhanba saxaradii inagu imaatay oo meel aan seexinayna ma leh biyaha sariirna ma haysana dhul weeye oo iska seexina waxaan rabnaa anaa meel lana geeyo oo iska moosno iska suubanaan rabnaa aad bay u mahadsan tahay taasina waxay ahayd khadiijo ibraahim oo ka mid ah qaxootiga oo noogu warantay gudaha xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari qoyskan hoyla-aanta ah ayaa xilliga oo roobku soo hooro waxay yihiin kuwo aan gamin oo istaagga waagu ugu baryo ayagoo waardiye ka haya biyaha roobka waxaana roobkaasi ku da-aya usii dheer gaajo iyo cuntayari ka jirta xeryaha ayagoo raashinka u doonta masaafo u jirta toddoba kilomitir taasoo qasabtay inay qaarkood iibsadaan garaamaadka yar ee bishiiba mar ay u feelaan maadaama aysan awoodin inay lacago ku bixiyaan garamaadkaasi yar oo masaafo dheer ay u doontaan waa kan ibraahim nuur oo arrimahaasi ka warramaya magacayga ibraahim nuur maxamed oon ku noolahay alxamdulilaahi dhagaxley dadkii cusub oo ad gadaal ka imaadaan ahay waxaan kasoo barakacay degmada saakow xasabon iyo shan bilo meelasan deganahay alxamdulilaahi kareeto iyo biyo iyo dhib iyo waxyaalo kulli waa naga maqan yihiin guri ma haysano masquul ma haysano dhibka maxaa waaye wax iska imaada dhib ilaahay keenay waaye in nala dejiyo oo guri aan helno oo masquul aan helno biyaha xali waa dhaxa banaada kareetadaan kasoo baryaa ciidaan ku guri haya salaad saan u istaagay waa ii keena ilay anigana xooga waan ka fogil ahay marka dhibaatadaasa jirta waa ku kaa waayahay haatan carra ayaad guraysaa oo mashquulsan tahay aroorta saan u istaagay waaye aroor saan u istaagay waaye haddana afar saac saac meelahaasa la maray marayna marka kareetadii dadaan kasoo baryey ciidiina waa u baahnay karatadina ma haysto biyihin waan ku dhex jiraa marka dhibkaasaa jira karatadan aad dadka ka soo barday marka carraad ku guraysaa si guriga ilma aan ku badbaadiyo si guriga ilma aan ku badbaadiyo ayaan ugu gurahayaa ciidda tan iyo xilligaa timid xeryaha shan iyo tobanka bilood bac iyo dabcan daryeel kale ma ka hesha haydaa maan helin wax yar oo sanadkan sanadkiisa halhal bac aan helnay wixii ka dambeeya waxaa nala hadlay ma arkeenba biyo hataa ma haysano guri ma haysano bac ma haysano alaab ma haysano iftuun baa noo dira raashinka soo qaata laleeyahay wax yaroo gajafa nala siiya xoog anaa ku nool meelaan ku shaqaysan la'ana iftuun waa idinka fog tahay ilaa todoba kilomitir ayaad idin jirtaa ma raashinka cunaysaan ayaa todoba kilomitir u doonataan aan u doonanaa markii xalihi yar nala siina gaari gacan iyo kareeti iyo waxaa naga soo qaataa baabuur wixii aan helnaba mana soo qaadi karno mana kasoo tagi karno marka culeyskaasaa jiro wixii aan helnana waxaa waaye inaan gadno oo ilmahan kusoo hamaalno shantii kilo aan la imaad intaasaa macnaha aan ku noolnahay raashinka laydin siiya ayaad iibinaysaa aan ugu soo qaadno oo cid aan ku kaagno ma qaadi karno hal yaraan nala siiyo fariintan waxaa waaye in nala dejiyo oo nala baloogeeyo oo nagala warqabo oo guri nala siiyo musqul naloo qodo oo sidii oo macnaa qaxootiga aan ka mid ah noqonaan rabna dad naga warqabo mabnihim waan iska degan aad buu umahadsan yahay kaasan wuxuu ibraahim nuur oo ka mid ah qaxootiga ku nool xeryaha oo u warramay barnaamijka caweyska dhadhaab dhinaca kale qaxootigan ayaa dalbanaya in si deg deg ah loogu dhiso masqulo ay ku xaajo gutaan si ay uga badbaadaan xanuunada ka dhasha nadaafad darrada maadaama ay isdhex yaalaan saxarada carruurta iyo biyaha dhex dhaasan goobaha ay ku nool yihiin waa kan mid ka mida qaxootiga cusub oo u warramay barnaamijka caweyska dhadhaab xaaladan waa mid aad arkayso oo biyaha aan dhex ficnino caafimaadka nagu xun yahay goobaha caafimaadka aan gaari kara naga fog yihiin aan biyahan ay naga fog yihiin kuwa booyid a wax noo ka keeni jiray labadan maalmood sidaa roobka u daa'ib booyidna nooma keenin halkan jirgaan oad arkaysa adan ku tusay ayaa biyo la keenay maanta waan rafaadinay biyaha way naga fog yihiin hoy ma haysano saan u imaanay laba iyo toban bilood baan joognaa saan u imaanayna hay-adda waxaan ka arkaanay cuntadaasi ahan kama haysano dadka qaar ma aadi karaan meelaha laga shaqaysto wax lagasola keensado waa waayeelo iyo curyaamiin ma ku jiro way rafaadin yihiin bal ka waran dhinaca nadaafadda maadaama aad biyo dhex fadhidaan ma tihiin dad dabcan musqulo isticmaalo naga mas-uulun malihin hadda marka saxaradan waa tan arkayso banaana aan iska joogno waxay saxaraha ahaa oo banaanka ilmaha lagu tuurayo dadka waaweyn habeenkii maalintii lama saxroodo habeenkii bay banaanka aadaan markay banaanka habeenkii aadaan biyihii xalay acwo hore daa'ay waa kuwa hadda nagu soo fatahayo sidaadhe saxradii baa dhex taaganahay waan u rafaadinaya masquul la'aanta hoy la'aan way jirtaa waa tan adarkayso biyaan wayn dhex fadhinaa bal ka waran cabsida caruurta iyo haweenka maadaama aad tiri duurka fog ayaa loo xaaji gutaa cabsidaasi aad iyo aad bay u daran tahay marka juqurayaala iska jira cabsi way jirtaa caruurta habeenkii meel dheer ma aadi karaan marka meesha lagu saxroodo waa mida aad arkayso oo kuu muuqato habeen baa la saxroodaa maalin lama aadi karo maalin haddaa aado dadkii dhan baa duur kusoo waab lagu arkaaba waa cabsanaysaa marka waxyaabo badan baa dhibaatadeesana haysata waxa naga warhaayeen malaha kaarka nala soo siiy waxaa la yidhi kaarkiina qaatay kolba waa tahay muxuu iyo codsigeynaan maadaama aad culays wajahaysaan biyana dhex fadhidaan caruurtiina aad ii sheegtay inay gaajaysan yihiin waxaan codsigaana u weyn in nala dejiyo nala bulooqnagama warhayso in nalaga war helo nana caawiyo nala dejiyo biyo aan helno masquul aan helno hoy aan helno abaqii lagu dhaqancida ku dhaqan wax lagu karsan lahay aan helno intaasaa caawigaana u weyn qaxootigan oo dhinacyo badan ka aradan ayaa nolosha la halgamaya iyadoo lagu jiro dhammaadkii bisha barakeysan ee ramadaan kuwaas oo ku soomay duruufo adag ayagoo aan helin wax caawin ah oo ka baxsan garamaadka yar ee bishiiba mar ay u feelaan waxaana culayska ugu badan ku haya biyo la-aanta iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xeryaha maadaama aada loo yareeyey gargaarkii la siin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dhadhaab waa hagaag waxaan soo gaarnay qaybihii dhexe ee barnaamijka caweyska waxaan idinku soo maqan sheekooyin kale oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminka idinku wareejiyo saaxiibkay axmed cabdulaahi jaamac oo suuday ula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegaystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhagaysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toose idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shakhsiga oo toddobaadkan ay marti noogu tahay jamiilo arbow maxamed oo ah hooyo iyada iyo qoyskeedu aanay bishii labaad qaadanin raashinka deeqda ah ee xeryaha laga bixiyo kadib markii ay u suurtogeli weysay inay qaxootinimo isu diiwaan geliso xilliga loo qabtayna ay dhaaftay waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dadka danyarta ah ee ku nool xeryaha qaxootiga oo u badan dadkii xeryaha dib ka soo galay oo aan iyagu isu diyaarin maanfarxadeedda ciidda dhaqaale xumo darteed haddii aan ku bilaabo dhegaystayaal xubinta shakhsiga xeryaha qaxootiga bishii labaad waxaa raashin la'aana dad lagu qiyaasay afar iyo toban kun oo qof oo ka tirsan dadka ku xusub xeryaha qaxootiga oo ka baaqsaday inay isu diiwaan geliyaan qaxootinimo wixii ka horreeyey horraantii bishan aan ka soo gudubnay ee maarso dadkan oo raashin billa ah ku qaadan jiray kaarar hordhaca ayaa labadii biloodoo u dambaysay laga joojiyey inay wax raashina qaataan ilaa inta ay iska diiwaan gelinayaan jamiile arba maxamed oo qoyskeedu uu ka mid yahay qoysaska raashin la'aanta noqday ayaan weydiiyey saamaynta ay kala kulmeen raashinka laga jaray iyo sababta ay isu diiwaan gelin waayeen wallaahi maasha allah alxamdulilah maykiin sheegay raashin horta ma qaadan boonaley ahayna boonaleyna wax ma letonan dhahi alxamdulilah wixii kalan ilaahay unbaa ku sugaan ilaa kan raashinnagna sii sidii maalileh haddii aad hore raashin u qaadan jirtay maxaa sababay inaad raashin la-aan noqoto wallaahi kuwareeransiin unkuwayna keenya lacag raashin qaadayni saabuana noo goosday hal goosdo hadii saliidii iyo digirtii wixiinana siiya ilaa bishan mayna dhey tirokooba ka hilintaan tirokoobkiina tabar ballan waaye markii aad diiwaangelinta tagteen meesha oo aad ku noqnoqoteen waad awoodi weydeen inaad gudaha gashaan oo isdiiwaangelisaan miya
maasha allah gudaha inaa galna awoodi wayna meel kasta dhinacaska mara labada albaab geel meel balaal meel inu surugnabo waxna yeeri la waaye laakiin maalintii koowaana na yeeri nambarkana markii na yeeri boona cadana nasii boona cadi ilaa haddaba iska wadwadan wax ii taroyta male boona buluuga laka galoy meeshaas iyo boono kale oo cadaan ah oo weynaan badan labadii boonana waayna tabar una ku qabsanaba waaynayba maalin kasta taagana kuwaan magac horle la liyeeriyahay shaqaalaha ka shaqaynaya diiwaangelinta markay meesha idinku arkeen ama alla hadasheen oo dhahdeen diiwaangelin baa annaga u nimi qaxootiga cusub baa nahay maxay idiin sheegeen dhib malaha isku suga baa la helaa magacaada dhegaysa magacayga mar horaa la yeeriyaysa wax la yeelaa bal iska suga idanka nasiibkiina qabteen wax hadda anag awoodna ma laha la yiri diiwaangelin la-aantaas waxay sababtay raashin la-aan marka markii aad tagtay xarunta raashin qaybinta oo awal raashin ka qaadan jirtay maxaa lagu sheegay markii ana meeshii raashinka ka qaaday seedii maylii dhahaynayay masoo tirkoobati maya tirkoob la-aanta raashin qofka siiyo male inta ka bax meeqa jeer baad ku noqotay meesha raashin qaybinta laba jeera ka naqadi laba maalina ka naqadi labada maalin hadiiba mala tabliidhay jidkaas kaiga dhee meeqa bilood oo aad xerada joogtay ayaa raashin qaadanaysa intii kale maasha allah qaadaay ilaa sanadkan oo hadda soogna laga jiro raashinna waayne ee xaggee hadda ka heshaa raashinka aad carruurta u karinayso maasha allah wixii xoogayna ah shaqaysadaan dhardhaqaala aan bahaana biidhaamis aan bahaana waxaasa alxamdulilah ka haloyna mar maanta raashin hadda meelnin saarañ oo sii hadaayo una qaadayne ma jirta marka xoogaaga ayaad dhar kusoo dhaqdaa biyo kusoo dhaamisaa meeqa ayaa shaqadaada marka muruqmaalka kaa soo gala meeqa lacaag kaa soo gala maalinta wallaahi yoomii ma aha bil waaye intii intaasiina miis deega sii seedan oo raashinka qaadaan bishii haddii maanta kabstankee ani lacag faylanha kahale afar kun shan kun saddex kun yaa hale oo bishii iyo gohaas intaasaa marka ilmahan iskaaga biibiyeysidaay iyo wixii keera ka qaada baa iska darsadaay laakiin sanadkan hee maasha alla alxamdulilah waxay ilaahay sheena maxday wixii ignagada doontan allaa og lacagta hadda dukaanka lainka yeeldhada doonya laba jeera karsada jirnay maalintii wax alaal wixii ilaahay alaf ama ambuuladii ha ahaata ama digri bariis ha ahaata ama bariis dalac bilaasha ahaada iyo aan kari jiray laakiin hadda sii soonkalan galay wixii sakhuurtii afurka keehir unbaa iska siiyoy maahineeto haddana maqrabkii waqti fayl haddana casho kariye kun casho iyo kun afur haddana iska daray bis intii soonkan la galay biraabtay shaahi maaha wax kale dabmalan saaraba hal maalintii caruurta hal mar bay cunaan miya haa haa soontiis langale hal mar le walcaaman ilmo hadaayo ilaa ambuuladayni hagaadayni geleyda qamadiga wax allaala maxaas markaas maalinta qada ahaan karsan laakiin hadda male raashinba manankay maka jarabo wixiina wax kala go-aayo oo maalintan ilmo ankariyaayo anana maqrabkii ka afurowna ma awoodo dad baa jiray raashin laga soo qaato oo la dhaho raashinna siiya markii raashin kaago oo maaragtay raashin laga soo qaato xerada dhexdeeda laisku noqnoqon jiray taas hadda ma jirto miya haddaanay jirinse maxaa sababay maya maya wax qarda ee inta maka aragna qof dariskeygaba usodhayo dhan boonaley en inta ka bilaab ilaa aribayto budis geeska say boonaley en intaynaba wax wax hale oo geeg isdhaanya ma jirto kulligaynaba hanaagani xaafada dadka ka jiraan wax jar unba oo dadkii kaar hale haaysaday maanintow intii kaarba aan haaysadayna kulligayna qadni intii kalen oo ilaahay aan calafayna boonada tira koobadeegna mayla dhahay duur dambe macnaa iyaa jakuulo lataan dhahay laba duur hasaar duurka saddexaad unbaa jakuulo lata kii haddaha qaaday walaal ena ninkii laba bakeer saliidka siiyeyna berimaka nagada korta dadku waxay leeyihiin raashinkaa la dhimay markii hore la yareeyey intaan diiwaangelin la-aantu dhicinba raashin dhimis baa ka horreysay raashin dhimistaasaa dhibaato keentay oo dadkii isku dhex noqon jiray oo wax iska qaadan jiray iyaga baan raashin haysan arrintaa maxaa ka jira sidii oo bishan saddex toba raashinka yarya alaa nafar kiili la sii alaa nafar an hadda qoyskii toban waaye toban kiilo la isii toban kiilo waa meeqa birka ama koraaniada le waaye saliidii unbaa may la isiiyey laba shanla iyo lana siiyaay raashinkii toban kiili nagadi digirtii toban kiilo nagati intaasanana siiy intaasii marka may qof walaalkaan wal siyaasa adana walka aamas waani ade marka waxaad leedahay dadka deriskayga ama qaraabada ah ee xerada degan ee xataa raashin ka qaatay waxba ima awoodi karaan waa maya maya wax iyo maanta hadda iin awoodi karaan oan oo dhaaman maba aragooyaba waa qofka afaraalo way qofka shanaalo way qofka todobaalo qofka sideedlo way aninka kaarwiinka kale tobanaale eyba qof walaalkay hadda hadda yiridan ha iinka gala bakeer man darsada koro oo maanta inaan ka caawiyo hoo dabka kashido anabaa ma awoodi sidii manka kadeetamel dhahay man walaalka kadeela dhahay intii ay raashin la-aantu ku dhacday nolosha caruurta maxaa iska bedelay muuqaalkooda iyo nolol ahaanba maxaa iska bedelay mar kastaba digsisho galaayanka bahaayan galaayanka bahaayan hadda ma jirto raashin xumey ha gashi meesha wixii wax xisaaban unbaa nagadi alxamdulilah waxaan hisaabanayn xag alle ka sugaanay laakiin aduu hadda wixii keer laka qaaday shay hisaaban unbaa naqdeen shaygaasay xisaabamna wax maanta una ilmihii oo hadda maanta walaalka tala kor ma jirto markasta dhirishodigsiisho kala nagadayan hadda kala naqasho ma jirto wax xisaaban unbaa la kariyo laba bakeeri galey la saare bakeeri digira laka dare intaasay haddii hal waqti amaan galabtii wax iyo ka nagadayanba maleba suuqa ha ka gadan raashinkaasay markii aniga dharka dhaqaaqi lacagta aan haka qaadada markaasaa suuqa horaan mare shan shan kiili hor hanka gadaday galeyda digirta waxaasaasa gaaday intaasaa marka intii bishi bishiya ka gaarsiiyo rabo haddii ilaahay dhah haddii in deeri waaytan haddana deenga qaadadahay waa xilli rabadaana oo dadku ay u baahan yihiin inay cuntooyin cunaan dadka sooman raashin la-aanna waa dhacday bal soonka iyo raashin la-aantu sida ay idiin saameeyeen ii sheeg soonka aad iyo aadaan ka jeeqsanya alxamdulilah ilaah kanayto afka ilaahay uuma iduma karsaagaa maasha allah sila rabi maban afroyno ilaakin alxamdulilah walle aamahan biiba dhangno walle aamahan ilaakinayto afraadka maanta oo niidan roon oo wax walba oo adaga gaadatay burkoom sambuuska adduunyada oo suubsada fadhi meeshii lacag la-aana dhiidi wax la-aana aad iyo aadaan jirta taasi waxay ahayd jamiilo arbow maxamed oo marti iigu ahayd xubinta shakhsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan dadka ku nool xeryaha qaxootiga dhadhaab ayaa isu diyaariyey munaasabadda ciidda marka laga reebo dadka danyarta ah ee ku jira xeryaha qaxootiga oo iyagu aan hadalba haynin ciid iyo wax ku saabsan maadaama ay dadkaasi yihiin dad danyar ah oo aan awoodin inay iibsadaan dharka iyo waxyaabaha kale ee lagu soo dhoweeyo farxadda ciidda xabiibo cabdicasiis shaawi oo ah hooyo haysata toddoba carruura kana mid a qaxootiga ku cusub xeryaha ayaa sheegtay in haba yaraatee aanay ciidda isu diyaarinin ilmihii dhar ii dumeeyo hooy dhar noo gad hooy ii duwaay maate hooy maxaa ku fadhisaa hooy ani waa fadhinaa maxaa ku ordaa kaar maheeyo idinkaab gaajidin dhammaysi ani iid idin maheeyo maanta dee maxaa idin qabanaa ilmihii aa u oynaayin murugta taasna waa iigu darsantaa danteedana soonka oo dhawaaday oo iidii la gaaray ilmihiyaaba u oynaayin ana dhar iid umaheeya xaaladaas ahaadana tii iidina kuugu hadlaa xabiiba waxay sheegtay inay weyday wax dhaqaale ah oo ay carruurteeda dharka ciidda ugu soo iibiso dee inay suuqa u doonatayna loo soo diiday ma jirto ilaahayaab iilo og ashara dhar uma soo gadan mabana u haaya meesha tagna deeg ma liisoo siinay baahanaa tahay kaar ma qabtid meel laguga aaday ma jirto ee deegan ku siinayna saalee liisoo dhaca gurigaa kusoo noqday hal maraa aaday saasaa liisoo dhacay gurigaa kusoo noqday kadibna ma aadin ay kale u oynaayeen cayuurtii ayaga dhan niijab ahaya maxaa niijab cayruur oo sii rabta heleynin oo haddana iid la gaari iyo ka waraashin huma haysa haddana iid la gaari oo dhar lehenin wax lehenin ayaga dhan way niijabshinin ayaga iyo ayaalka isku mid maaha isku nii maaha saasa adduunya iskaaga joognaa maasha allah xabiibe cabdicasiis ayaa intaa ku dartay inay ku khasban tahay in maalinta ciidda ay carruurta guriga ku hayso si aanay saamayn ugu yeelan carruurta kale ee aymigooda ah ee iyagu ciidaya gurigaa ku hayna guriga ku qufulamaa aykaaba oynaaynan dhuumadood guriga iskaaga hira ana meeshii oo qaraabka oo dadka oo raashinka ooga soo tuugsanay meesha aada waa gujigan ka birana ee xaafada joogaan lahay gurigan ku xira ee dadkii oo muslimka dariska ah dhaha ilmihii haddii waqti la gaaro iiga fura aniga wejigayan ka leexisina meeshii oo ka qaraabinaya iska baxa saasaa maalintaas ku dhaafina deynabo cabdinuur cabdi oo ah shan iyo toddobaatan jir haysata saddex carruura oo ay iyo u tahay ayaa ka mida dadka aan isu diyaarinin kana qaybgelaynin munaasabadda maalinta ciidda awood umahay cuntaab awood uwaay dhar awood umahay hadda ilmaha ilmadan bari ooyto awooyow awooy un dharab fala'aana awooy un dharab inta aga keen ah ilaahay subxaana qaadirka wixii ilahay qadirmaan awood umahay dhar awood umahay anata intaan kuwaan qofkeenaa iska ahay iska dhaaf ilmihii awood umahay waayo la oyna ayow dhar iida fadaana ayow dhar iida fadaana ma uu awoodi من هد رجلنا أمانت أتم رجلنا مليه إلهي سبحان قاتك به إلهي قدر أتخرجتنا نجاسي حارة إكتاي بيجي إلهي وحكي ما جرى ويجي إلهي أن قلرت روح أنا مات أن صوغتك أما كان إيال مسألو تيدا كان إيال مترجع ليه هاي مجرت تلا إلهي وديبت deynabo ayaa si la mid a xabiibo waxa u qorshaysan in maalinta ciidda ay carruurteeda guriga ku hayso oo aanay jirin xal kale oo u muuqda ilmaha guriga joogana ilmihii waa soo xareysana guriga banaanka bixi haddii banaanka bixiyo waxaa waaye way dhibaayeen hooyo dharaa rabna ilahay ilma awaab ma u aboori in ilmay guriga iska hargelayna bas dharkeen kusoo tukuna salaada ilahay iskale aadana ma laha war laakiin wax cuseeba harraa mu dhahay kayga dhaqanaa iskaaga soo tukuna haddii ilaahay yidhaho yoo ilaahay ba igaarsay haddii aan li'i kan ilma hadda ii kan ilaahay oo qabaan soo kolba ilaahay sala ii qaldara haddii aan li'i kan qufeena ahay kolba ilma dadka jooga isaga soo tukuna fadhirka isaga soo tukuna haddii ilaahay yidhaaho dhegaystayaal intaa ayuu inoogu egyahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtaysan dambe aan idinla socodsiinayay anigoo axmed cabdulaahi jaamaca intaasi aanan ka bixin aan mar kale dib idinku celiyo saaxiibkay cabdisalaan axmed cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayey
mahadsanid axmed dheere dhegaystayaal haatan aan ku nasanno mid ka mid a qhasiidooyinka nabi ammaanka ah
guud ahaan dhegeysta barnaamijka caweyska ee toddobaadkan halkaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka waxaa idiin soo tabinaya anigoo cabdisalaan salas iyo saaxibkay axmed deere tan iyo toddobaadka dambe intaa dib u kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa ciid mubaaraka